mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka gobolka gado ayaa waxa ay soo saareen amaro ku aadan in bulshada ku dhaqan gobolka gado gaar ahaan degmada luuq iyo degmooyinka kale ee gobolkaasi inaanu marnaba u hoggaansamin amarada ka yimaada dhanka al-shabaab oo waayadii dambe bulshada ku dhaqan gobolka gado ay tegayeen goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanada gobolka gado halkaas oo ay dadku ugu doonanayeen in ay sharciyo iyo sidoo kale amaro ka soo qaataan ama ay cadaalad u doontaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado iyo kan degmada luuq oo ka duulaya arrimahaasi ayaa bilaabay ololo ballaaran oo dadka looga digayo in ay ka digtoonaadaan arrimahaasi si aanay sharcigu uga xadgudbin maamulka gobolka gado iyo sidoo kale kan degmada luuq ayaana bulshada ku dhaqan degmadaasi isugu keenay goob fagaaraa waxaanay uga digeen in aysan al-shabaab marnaba aqbali doonin qof aada oo kusoo laabta degmadaasi ama guud ahaan degmooyinka gobolka gado waa kuwan qaar ka mida bulshada degmadaasi ku nool gaar ahaan ururada haweenka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo si weyn u qaatay amar ka soo baxay maamulka
ambaha degmada dhalaatadinka koontabsi mas-uulka way dileen dhatmaydhakaw hadda haddaan ilaa ka dilaw anugu waxaan shacabka soomaaliyeedna u sheegayo waxaan dhihi lahaa amaamiirteenna ka soo baxday heer dowladeed heer dowlad goboleed iyo heer federaalba ka soo baxday inaan ayadno inaan raacno isku duubnimaa sharaf leh dowladnimadaa sharaf leh inaan ismaqalno oo aan kala dambayno oo wanaagii sharaftii karaamadda halkaanaa
shacabkoy waxaan idin leenahay shabaab waxay idin gelinayaan lama arko way idin gowracaan dhiiggiinnay bannaystaan maalkiinnay bannaystaan maxaan kura afar iyo labaatan saac inaad riddo la tacaamushaan bay idiin sheegaan waxba kama jiraan niminka waxaan rabnaa insha allah arrintaas khawaarijnimada ah dadka way ka leexdaanoo waxay dhahaan niminku khawaarij ma aha niminku inay khawaarij yihiin maxamed daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmada luuq iyo guud ahaan gobolka gado inaanay marnaba aadin goobaha ay ka taliyaan al-shabaab islamar ahaantaana maamulkoodu ay ka dambeeyaan shabaab maanta waxaan go'aansannay annaga iyo shabaab inaan kala baxno dadka shabaab ku tahalluqo oo degmada luuq joogo nimanka hadda jiro meeshal alcaddo nimanka hadda jiro golweyn oo hadda ku haystaan hadday maadaan waxba uma haysan warkaa dhegaysto amarka maanta soo baxay oon inla wadaagayna oon shacabka luuq la wadaagayna shabaab hadday cid xiri lahayn hadday dhul xiri lahayn iyo hadday wax kasta samayn lahayn annaga ninkii aadan shabaab oo la soo tacaamulo waxaan u aqoonsanaynaa shabaab wax allaala wuxuu sharcigu ka qabaan waa fujinaynaa waa go'aan naga soo baxay waaye waa ganaaxaynaa iyo wax saadaan yeelaynaa iyo midna maaha wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waxaan go'aansanay suulkaad buu ku guddoomaya nimankaas meesha ugu dambaysa alamaqan la geeyo
guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado cismaan nuux xaaji macalimu oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa fariin adag u diray al-shabaab iyo sidoo kale bulshada gobolka gado ninkii shabaab aada hadhow looga sheegin ma dhihi kara hadduu xabsi ka badbaadaa wagtiisa horo waxaan xataa samayn doonaa annaga si dadka inu baqaan dilay ku baqaana inaan taalada keenno oon ku dabrino soo baaqataan ku dilo taasaanba samayn doonaa haddii ilaan raalli ka noqdo annaga sidii aan dadku ulahayn hebel xaguu tagahayn iska daa waa la qasbisa aan ulahayn hadda magaaladoo gacanta ka baxna aragno dhammaan dadka ay qulqulayaan waxaa kaloo leedihiin shabaab haddii magaalada ay dhib sameeyaan waa la xirayaa magaalada yarow maanta waxaan idin ballan qaadaynaa amarka aan qabnan uu kow ka yahay hadday magaalada isku dayaan ama magaalooyinka gobolka gada magaalo kamid isku dayaan inay gooban geliyaan degmo kastaba naagahooda joogo oo nabad qaba ciyaalkooda waxbarasho dhiganaya dhex joogo annaga waxaaba laga yaaba qaarkana inaysan ciyaal buu joogo meel ay shabaab joogaan waxaan samayni doonaa naagahooda ilmahooda intaba xabsiga laiskugu keena waana la qaadiyaa maalmihii lasoo dhaafay bulshada ku dhaqan gobolka gado ayaa waxa ay cadaalad u doonanayeen dhinaca al-shabaab iyadoona sidoo kale ay jiraan dad aad u tir badan oo ay al-shabaab halkaasi ku xirxireen halka qaarkoodna dib loo sii daayey waxaana maamulka gobolka gado uu sheegay in marnaba uusan aqbali doonin dadka deegaanadaasi ku sugan oo al-shabaab dhankooda aadaya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo